الحمد لله القائل في كتابه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا والصلاه والسلام على رسوله القائل ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ujeedu caddayn xukun maxkamadeed maanta oy taariikhdu tahay saddexda bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriya waafaqsan sagaal iyo labaatanka bishii sagaalaad laba kun laba iyo labaatan miilaadiya waxaa maxkamadda shariicada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad yaxya cabdishakuur cusmaan yaxya aflow da'diisu tahay labaatan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay jaajuus la shaqaynaya jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay kuunyo barow intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana yaxya cabdishakuur cusmaan yaxya aflow wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqaynayo sirdoonka maraykanka waxaana shaqadan jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo muxsin waana ka aqbalay shaqooyinkaan la qabtayna waxay kala yihiin sidatan kow waxaan sharaxooyin ka keenay xamar labo waxaan gudbiyey nambarada labo nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey saddex waxaan shaqaalaysiiyey rag ayaga la shaqeeya afar sidoo kale waxaan la shaqaynayay hay-ad loogu yeedho la dagaalanka xagjirka iyo dhaqan celinta shaqadeedanu tahay in dhallinyarada laga musaafiriyo wilaayaadka waxaana u diray dhowr qof waxaana lagu daray bsta dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha labaad cabdifataax cali sheekh ibraahim cabdifataax biibaaye da'diisu tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna yahay shaqsigii shareexadda dhigay idaacadda alfurqaan ee kuunyo intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay cabdifataax cali sheekh ibraahim wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana shaqadan jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo muxsin diyaas baro waana ka aqbalay sidoo kale waxaan mar gale shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay axmed deyshanta waana ka aqbalay shaqooyinkaan la qabtayna waxay kala yihiin kow waxaan shareeyin geliyey idaacadda alfurqaan ee kuunyo waana la duqeeyey labo waxaan afar jeer soo sahmiyey meel magaalada kuunyo bannaankeeda ah oo ay ku soo degi rabeen ciidamo bangaraaf ah saddex waxaan magacyadoodii iyo nambaradooda gudbiyey rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinkaasna waxaan ku qaatay lacago yar eedaysanaha saddexaad axmed cabdulaahi cali axmed deyshanta da'diisu tahay labaatan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay kuunyo intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay axmeddey cabdulaahi cali wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan ka mid ahaa jawaasiista maraykanka waxaana la shaqaynayay ugu yaraan muddo laba sano ah maalin ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo adeerkay ah lana shaqeeyo maraykanka waana ka aqbalay kadib waxaa mar kale shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay muxsin diyaas baro waana ka aqbalay shaqooyinkan la qabtay waxay kala yihiin sidatan kow waxaan aniga agaasimay duqayntii idaacadda alfurqaan ee kuunyo aniga ayaana amray in la dhigo shareexo labo waxaan gudbiyey nambarada iyo macluumaadka rag ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan sawiro ka qaaday rag ka tirsan mujaahidiinta mana gaarin meeshii aan ugu talagalay saddex waxaan mar soo sahmiyey meel ay ku degi rabeen ciidamo bangaraaf oo duulaan ku ahaa kuunyo afar waxaan shaqaalaysiiyey rag la shaqeeya maraykanka dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha afraad muxsin cismaan maxamed da'diisu tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose iyo jubbooyinka aynu ku waxyeelooween dad muslimiin ah intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muxsin cismaan maxamed wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka aniga oo joogo koonfurta suudaan ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo gacan saar la leh sirdoonka maraykanka waana ka aqbalay kadib waxaan imid kuunyo barow waxaana laygu xidhay cabdalla nuunow oo hortay la shaqaynayay maraykanka si aan u wada shaqayno muddo kadib waxaan toos ugu xirmay gaalkii caddaanka ahaa shaqooyinkaan la qabtayna waxay kala yihiin sida soo socda waxaan ka qayb qaatay duqayntii sheekh ismaaciil irtoogta labo duqayntii macallin yahye saddex duqayn loo geystay gaari minubajeero ah oo ay ka badbaadeen raggii watay afar duqayntii kuusow haaje shan duqayntii uu ku shahiday macallin muxidiin shareexaddana aniga ayaa u dhiibay sadaam lix duqayn loo geystay laba guri oo ku yaalo kuunyo barow aniga ayaana shareexadda dhiibay sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaadka guryo ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta iyo nambaradooda sidoo kale waxaan shaqaalaysiiyey dad la shaqeeyo maraykanka muddada aan la shaqaynayana waa laba sano ugu yaraan dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacago eedaysanaha shanaad daahir maxamed salaah da'diisu tahay konton iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan nabad sugidda murtadiinta gaar ahaan qaybta galmudug intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay daahir maxamed salaad wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waxaan ka tirsanahay ciidanka nabadsugidda kuwooda dharcadka ah xilli hadda laga joogo sanad iyo bilooyin ayaa waxaan ka codsaday nin la yidhaahdo mahdi cumar muumin oo ah taliyaha nabadsugidda qaybta galmudug si uu iigu daro ciidanka nabadsugidda wuuna iga aqbalay kadib wuxuu i siiyey kaarka nabadsugidda wuxuuna ii xil saaray inaan ka dhex shaqeeyo odayaasha una soo gudbiyo xogtooda weliba kuwa loogu tuhunsan yahay inay la shaqeeyaan al-shabaab intaas kadib mahdi ayaa wuxuu ii soo diray muqdisho si aan u soo ogaado xogta odayaal joogay muqdisho aniga oo safar ah ayaa waddada la igu soo qabtay eedaysanaha lixaad boorow tukey maxamed da'diisu tahay afartan iyo kow sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay saakow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay boorow tukey maxamed wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqaynayo sirdoonka maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin xildhibaan ah oo aan qaraabo nahay laguna magacaabo isaaqsan dheere waana ka aqbalay asiga ayaa noo haayay xiriirka maraykanka mar kale waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay mustaf oo la shaqeeyo doctor ayuub waana ka aqbalay shaqooyinka aan maraykanka la qabtay waxay kala yihiin sidatan kow waxaan u shaqaalaysiiyey dad badan aniga ayaana mas-uul u ahaa shabakaddaas waxaan saakow ka fuliyey aniga iyo shabakadayda laba duqaymo tii ugu horraysay waxaan ku fulinay sheekh cabdiqaadir kumaandoos shariixaddana waxaan u dhignay musqusha waxaanu ku qaadanay lacag duqaynta labaad waxaan ku fulinay idaacadda alfurqaan saakow shariixaddana waxaa dhiibay jekey jekey ayaa dhigay lacagna waan ku qaadanay sidoo kale waxaan maraykanka u gudbinay macluumaadka guryo badan oo ku yaallo saakow ayna degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta waxaan qorshaynay oo kale inaan ka shaqayno sidii aan isaga horkeeni lahayn wilaayadii iyo bulshada uunu u burburi lahaa ganacsiga saakow shan waxaan ka helnay xagga maraykanka shareexooyin gaaraya soddon habo labo ka mid ah waxaan ku fulinay duqaymo waxaana diyaarinay duqaymo kale waxaana la ii soo qabtay aniga oo ku howlan shaqadaasi muddada aan la shaqaynayana waan sarad iyo bar xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanaashu kor ku xusan iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida soo socda kow in falku ku dhacayna uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin suurat almaa'ida alaaya raqam waahid وخمسين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين يفترق كل الجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه هل دمه وضرب عنقه والأمة مجمعة على ذلك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم كاسي وحكم سقنا ذي قراءة القضية وكسقنا هذا وبالله التوفيق أنا دور تنفيذ